anigu waxaan ahay taliyaha booliiska puntland kumanaan askari baan xukunaa waxaa naga amar qaatay intaasoo saldhig waxaan samaynaynaa isbeddelka ugu weyn in anagu bilowno oo dhallinyarada ku aadan dhowaan waxaan rabnaa inaan qaadanno saddex boqol oo sarkaal oo rag iyo dumar isugu jira oo heer jaamacadeeda inkastoo laga yaabay shuruudaha inaan dadka u bogino shuruudahaas waxa ku jira baa lagu yimid guddigii aan u xilsaaray iisoo sheegeen in qofkaasu ay muhiim tahay inuu dugsiga sare ilaa dugsi hoose ay puntland kusoo qaatay iyo in qofka shakhsiga tilmaamihiisa rabbaaniga ay ku jiraanoo la rabo qofka saddexdaa boqol in qofka quruxdiisa ay xitaa ku xirantahay in la qaato in dadka buurbuuranoo kale aan la jeclayn laakiin waxaa ula jeednaa muddooyin badan baa nala maagaya lahaa ciidanku aad buu liitaa u foolxiya wax rabnaa inaan isqurxinno oo hagaagsanno waayada dambe dee markii dacaayadaas iyo tilmaamahaas aanu ka soo kabanno insha allahu tacaala wixii ilaahay qoray ama qofka ilaahay suu sameeyey waannu taageeraynaa laakiin waxaan rabnaa nimayahow in annagana nagala shaqaysaan amniga iyo horumarka waddanka horumarka ugu weyn oo la rabo in wax kastaaba ay ku xirayiin waa amniga haddaan amni hello waxaan helaynaa maalgelin caalamiya waxaan helaynaa waxbarasho xoog leh waxaan abuuri karnaa shaqa abuur fara badan marka amniga waa muhiim waa ogtihiin magaalooyinka waaweyn dee fiidkii qofku naftiisa uguma socon karo marka mid ajnabi oo lacag wata oo raba inuu maal gashado halkaan maba imaan karo adigiibaanba ku noolaan kara waa qadiyadda ugu weyn oo la raba in laga shaqeeyo waxaan idin leenahay soo dhowaada dhallinyaray waxa socda wax laga bedelo haddii ilaahay kuu qoray oo maanta labaatan jir tahay dee laga yaaba inaa lixdan sanoo dambe afartan sanoo dambe sii noolaato marka adigii caruurtaa dhali doontid iyo waddankan mustaqbalkiisa iyo muslimka oo dhan oo maanta meesha ku sugan yahay aragtid mustaqbalkooda adiga kuma xiraya